wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa gelinka dambe ee maanta degmada maxaas ee gobolka hiiraan kusoo gabagabaynaysa tartanna kubadda cagtoo loo qabtay siddeed kooxooda kooxahan ayaa laga soo kala xulay degmada maxaas iyo deegaanada hoostaga ee gobolka hiiraan waxaana fiinalka tartanka iskugu soo haray kooxda laanta hawada oo ka dhisan degmada maxaas iyo kooxda deegaanka waaweyn keenadyad xuseen sandhuuraha garsooraha dhexdhexaadinaya tartankan ayaa redio beello u sheegay in tartankan uu yahay mid xiiso badan islamarkaana si weyn ay u soo dhoweeyaan dhallinyarada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada maxaas ee gobolka hiiraan niyahow sbortiskan waxaan ka bilownay degmada maxaas wasaaradda dhalinyaradii ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle taabanaysay marka sbortiskan waxaa loo qabtay afarta xaafad ee degmada maxaas iyo tuulooyinka hoos tago runtii maalinba meelay soo joogtay anigana waxaan kamid ahaa garsoorayaashii loo xushay laga qaaday degmada beledweyne loona qaaday degmada maxaas in muddaana meeshaas ku sugan ciyaartaasi anaa daahfuray sidaa ka warqabtaba waxaa lagu daahfuray laba xaafad oo kamid a xaafadda degmada maxaas waxaa fiinaalka isugu yimaada laba gare laba nin kama wada qoslisa waxaa fiinaalka isugu yimid degmada maxaaseed koox ka dhisan oo la yiraahdo garaan xaafadda laanta hawada iyo tuulada waabweyn oo hoos tagta degmada maxaas ciyaartaasoo maanta loo madlan yahay fiinaalkeeda inay ka daahfuranto garoonka kubadda cagta degmada maxaas runtii aniga balcad waa tegay jowhar waa tegay burburta waa tegay beledweynena waaba xaruntayda ma aan arag sportis intaas la-eg ay usoo baxayaan ama xamaasad intaas la-eg ay hayso degmada maxaaseed ka hor ma arag xaqiiqatan degmada maxaas waxaa u malaysaa inay bulshadooda ciroole iyo caamada ay u oomanaayeen sportiska maxaa yeelay markii tarbuunka la dhaho dadka imaaday waxaa u badan waayeelka iyo waxaa u badan dumarka ragga xaqiiqatan waaba ku yaryahay sida loo xiiseynaya male kartid sida noola soo dhaweeya annaga laftigeena ma olay kartid marka hadday ahaa lahayd maamulka degmada maxaas iyo hadday ahaa lahayd ururkooda dhalinyarada iyo kan sportiskaba xaqiiqatan si miisa mugley noo soo dhaweeyeen mana ma mana aniga laftigeyga maan ku fikirin markaan soo aadayo degmada maxaas inuu sport ilaa xadkaas la jecel yahay bulshadana ay sidaas ugu diyaargarowday inay martigeliyaan degmada maxaas iyo tuulooyinka hoos tago inay martigelintan samay karaan marnababa maan malaynin aniga laftigiiga laakiin xaqiiqatan waxaan la kulmay isbedel weyn waxaan la kulmay dad sportis jecel waxaan la kulmay dad isdhexgal rabo waxaan la kulmay dad sakiir iyo kabiir xilliga ciyaarta la daahfuraayo ka hor buuxinaayo garoonka buux dhaafinaayo u diyaarsan markasta inay meeshaas ciyaar wanaag ka daawadaan gudoomiyaha ururka kubadda cagta degmada maxaas ee gobolka hiiraan maxamed axmed xuseen ayaa redio beel loogu warramay ahmiyadda tartankan iyo kaalinta uu ka qaatay isdhexgalka bulshada idaacadda beelurna waa salaamaya dhammaan shaqaalaheeda niyo haddaan ka waramo degmada degmada maxaas waxa waaye sbortiska oo daafurka ayaa noo socday intaan isbedel oo aada heerkiis u sareeyan wuu noo bilowday wuuna noo socdaa heer gabagaban waa marhayn hadduu ilaa yidhaah fiinaalka waxaa isugu soo haray xaafadda laanta hawada iyo deegaanka waabweyn tartankan waxaan isleeyahay tartamadii hore wuu nagu wax badan oo nagu duwan yahay saameyn badan oo nagu yeeshay heer maanta waxaan maraynaa in yacni ay hooyooyinka kasoo baxaan xaafadaha iyo aabooyinka kasoo baxaan ay garoonka stadiumka maxaas hadda la daafuro ay imaadaan ay ka qayb qaataan daawashada waxa waa mid lasoo koobi kara maan beledkan wuxuu noqday beled inaba caadi aanba ahaynba wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka hirshabelle ayaa wado dadaalo lagu horumarinayo xirfadaha ciyaartooyda iyo isdhexgalka bulshada iyadoo degmooyinka beledweyne buulo burda iyo maxaasa ku qabatay tartamo kubadda cagta